يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر waxa ay ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey kana soo qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan islamarkaana abaabulkeeda uu lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo gunaanudayey dooro socotay muddo shan maalmood ah shacaarkeeduna ahaa kun caaliman aw mutacaliman taasi oo loo qabtay mucalimiinta wax ka dhigta dugsiyada ku yaala deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana goobta munaasabadda kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii lagu sharfay in ay soo xehaan dowladda ugu horeyn waxaa kelimad dardaaran ah oo ku socotay mucallimka ahlu-qur'aanka ah ka jeediyey sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimmada diinta islaamka خيركم من تعلم القرآن وعلمه أهل القرآن أهل الله وخاصة هذا في الدنيا أما في الآخرة نبي صلى الله عليه وآله وسلم عيري نينك الماهر نينك قرآنك ماهر في القرآن مع سفرة الكرام البررة لكن لابد أن يعتقد أنه سيداس أوقيا معلمك مركا معلمين توحان لا يهي إنا نيديني كر أقادنو همديني كر أقادنو sharafka ilaahay uuna gaarsiiyey laabudda waa inay maskaxdeenni ay ku soo guucdo ay ka shaqaynayso macalimiin xayaakum allahu waxaan aan idin dardaarmayaa waxaan nafteed u dardaarmaya waxay tahay an nakuuna mukhlisiina lilahi subxaanaه watacaala wjazakum allahu khayra wbaarak allahu fiikum wsala allahu wslama wbaaraka calى nabiyina muxamed wcalى aalihi wasaxbihi waslem بها فخر الفؤاد تسامى نالت بآيات الكتاب ختاما لك يا إلهي الحمد ما فاض الهنا والعين قرت بهجة وسلام sidoo kale waxaa munaasabadda dhankiisa kelimad ka jeediyey suldaan maxamed miyow isagoona kelimadiisu ay u badneyd baraarujin iyo in mucalimiinta dadaalkooda sii laba jibaaraan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا الله كلن كان مبارك هذا السقوك يا كيني macallimiintii magaalada hadda oo madrasooyinka inoo hayay oo hadda dowro loo soo xiray allahna ayaan wax badan ugu mahad celinaynaa ee walaayada gobolka khaasatan maktabu dacwa marka macallimiinta idinkoo dadaalayseen waxa laydinku celcelinayo juhdigaas iyo dadaalka iyo wakhtiga laydinku bixinayo waxay tahay faraskaas soo ordaya waxa loosii jeedalka loogu dhuft inuu dadaalkiisii ama orodkiisii hore usii wato siyaadiyo waxa ugu qiimo badan oo allah rasuulkiisa ay ku tilmaameen ayaad maanta gacanta ku haysaan nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrakum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa u khayr badan kan qur-aanka barta dadkana sii bara ilaahay khayr allah idinka siiyo miisaankiina xasanaadkana allah idinkugu kabo raggii juhdigan dadaalka iyo dowladdaas idinku bixiyena ayagana miisaankooda xasanaadka allah u saaro ترجو مع السفراء مرقى جنة عن كل ما تتلو تنيف مقاما عن كل ما تتلو تنيف مقاما ugu dambayntii waxaa mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah mucalimiinta dowladda usoo gabagabooday iyagoona inooga warbixiyey waxyaabihii ay dowladda kusoo qaateen iyo sida ay ugu faa'iideen wacalaikum salaam waraxmatullaahi wbarakaatu maceeg waa macalin jaabir cabdullaahi waxaana ka mid ah mid ka mid ah baryaasha waxaa ka dhiga deegaanka weybaro ee shabeellaha hoose horta dowladda waxay socotay muddo shan maalmood ah waxwarka ama dowladda inta badan ka wareegeysa ama muqaadada meesha ka baxay waxaa ka mid ah haddii mid allo aan soo qabto idaarul waqti ama ahmiyatul waqti waqtiga qiimaha uu leeyahay dowladdan hadafkii la qabdo macalimiintu la qabay markii ahayd bisha dulxija marka macalimiinta deegaanka kuwinbarow oo degmada baraawo hooseedayd ku faa'iideysadeen maasha allah xidin wanaagsan macalimiinta iyo faraxsanan intaas duruus kala duwan ka qaadade marka duruus iyo qaada mid kumid ahayd sifaat almucalim annaajix kumid ahayd may kale kumid ahayd duruustu tacriifu qasbu lfikri kumid ahayd marka macalin kasta ninkii dhalahay anuu naftiid ku bilaabaya insha allahu tacaala doori kasta la qobsada insha allah la qobada inaa ku faa'iidaysana markasta insha allahu tacaala hadaa ka dhalahay طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا munaasabadan lagu soo xiray dowladda waxa ay ku daba feelaysaa munaasabaad horay sidaan oo kale loogu soo xiray dowlaad fara badan waxaana ay daliil u tahay juhdiga iyo dadaalka uu wado maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaas oo wakhti waliba u taagan in bulshada muslimiinta ah loo iftiimiyo xaqa dhanka kalena kor loogu qaado heerka aqoontooda ay marayso
حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرق أهل الكتاب شتى